wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa wado dadaala lagu dhiraynayo deegaanka si loo yareeyo khataraha ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada uu ku reebo deegaanka wasaaradda ayaa dhirbeeris ka samaysay qaar ka mid ah guryaha xalka waara ee laga dhisay deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo la dejinayo dadka barakacyaasha ah sargaalka kormeerka dhuxusha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa bulshada ugu baaqay in ay joojiyaan jarista dhirta in ayada ay dhirbeeris samaynayso dadka ku hoolan inay jaraan dhirta ayna maanta iska daayaan dhirjarista ayna aadaan sidii dhir ay ku beeri lahaayeen geed markii la beero ayay noolana beerantaa dhanka kale iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhirbeerista xarumaha danta guuda sida isbitaalada iyo iskuullada waxaanan beeri doonaa hadduu ilahay hilmaano ka duulayna ajandaha guud ee wasaaradda inaan dhir beerid ku samayno xarumaha kala duwan ee wasaaradaha iskuulaadka iyo sidoo kale bannaanka magaalooyinka tuulooyin ku yaallo sida guryahan dadka barakacyaasha loo dhisay ee durable solutionka agaasimaha kaymaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka jubbaland maslax mawlid ah ayaa sheegay in wasaaraddu ay dhiraysay guryaha xalka waara ee deegaanka luglow saas daraaddeed raafli annagu hadda waxaan dhiraynay guryihii maadaama afar boqol iyo soddon sideed geed guri ay ahaayeen hadda waxaynu arwaa laba boqol oo guri insha allahu tacala hadduu ilaahay idmana munaasabaddii juun ayaa fooda nagu soo hayso taasa ayadana maalintii aan uga faa'iidsan doonaan taas marka waxay ka dhigan tahay deegaanka luglow wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada guryihii loogu talagalay xalka waara ee dadka maaragtay